عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة قال ترمذي حديث حسن وقال الألباني صحيح
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaan weli aan ku jirnay tarjamadii amiiru اlmuؤminiina fi اlxadiid abu cabdillaahi اlbukhaari bal kolley qaybaheedii dambe ayaan kuba jirnay waxa aan xalayo kaba soo hadalay markii ugu dambeeyey shamaa'ishiisii iyo fadaaishii uu lahaa hadday zuhdi iyo warac iyo cilmi iyo aduu wixii kale dee wanaagi ah ee ilaahay subxaanaه wa tacaala kuwa manaystay bal iyadoon haddana aan markaas aan joognay waxyaalihii makaanadiisii uu dadka ehlu cilmiga agtooda kuba lahaa iyo mashaayikhdiisii iyo mucaasiriintiisii waxyaalihii ay yidhaaheen in kaba mid ah kollay nuqdo aan xalay ka yar tegay oo xaggan suhdigiisa iyo kuba tacalluqsan ama waraciisa ina tusaysa bal dadka aimada ixtiraamkoodii iyo weynoontoodii xurumaadka ilaahay ay weyneynayeen iyo umuuraha aad i aad u yaryarba agteedna kuwa yaryare laakiin iyaga bal marka la eego iyagoo xurumaadka ilaahay weyneynaya ee bal ay uga ihtimaamayeen ee u cinaayoonayeen waracoodiina tilmaamaya taas oo halkii shamaaishii iyo fadaaishii raacaysa ayaa aimadii tarjamaysay qise ay soo naqliyeen baa waxay kuba sugnayd waxaanu joognay majliskii abu cabdillaahi albukhaari majliskii baa la fadhiyaa farafaca insaanu min lixyatii qadaatan ruux baa malaa garhkiisa saxar yar waa qadaat waa waxyaalaha isha kuba dhaco de waa saxar yar baa saarnaa garhkiisa uu ka qaaday masjidna waa la joogaa fadaraxa ila alardi wixii yaraa uu garhkiisa kaba qaaday buu dhulkiisa ugu tuuray wuxuu ninkii qisada soo naqlinaya yihi fara-aytu moxamed bna ismaaciila yanduru ilayha wa ila annaas bukhaari baa muxuu sameeyey iyadiina waa eegayaa halkii uu ku tuuray ninku waa saxar yar oo dee dhici karta ishuba inaanay qaban hadduu kaa dheer yahayba dee jirkiisan ama garhkiisan ay saarnaydun ay uba muuqatay dadkana waa iska eegaye falamaa gafala annaasu ra-aytuhu madda yadaw markii ay dadki jeesteen ee wixii layskaba iloobay ayaan arkay bu uhi isagoo gacantiisii ku fidiyey ti oo farafaca alqadaata min alard saxarkii yaraabuu dhulkii ka qaaday faadkhalaa fii kummi waa halkan gacantiisaoo kolkol akmaamtooda meelo ay wax ku qaataan oo san juyuubta ay u isticmaalayeenna way jirtay bal kumkiisii buu yeelay falama kharaja min almasjidi ra-aytuhu akhrajaha fadaraxa fi lardi markuu masjidkii kaba baxay waa saxar yar ayuu tuuray waa taasna xaafid بن xajar ba wuxuu yidhaah whada fi نihaayaة الwarac والاxtiyaaط fakaأnahu twaraca an tunaزaha lixyathu min shay walaa yunaزahu canhu اlmasjid wey waa marka la eego warac iyo xalaal miirad nihaayade iyo اxtiraam iyo weyneyn xurumaadka ilaahay la weyneynayo arrintiisa waxay noqotay wuxuu ka xalaal miirtay in garhkiisa laga dhowro waxaan masjidkii laga dhowrahayn haddii garhkiisii loo qoori waayey wuxuu dee meel masjidkii loo qoorho intaa yar maaha waa saxar yar tiibuu qaaday oo uu isaga weliba wuxuu islahaa dadku yaanay ku dareemayne markii ay dadki jeesteen buu qaado oo uu haystay uun markuu dabadda u baxayd oo ku tuuray oo macnaa waa wariciisii iyo tacdiimkii xurumaadka ilaahay masjidku si uu laba weynaa waxyaalaha yaryar ee masjidka ee dee aan inooba muuqanba kolley ha masjidkiina in lagaba nadiifiyo bal xadiid bay kuba timi inay xasanaadkii kaba mid tahay ama ujuurtii ummadda alqadaat ama saxar yaroo masjidkii laga saarayo waa xasanaadkii ujuurtii wixii ajriga laga heliya kaba mid tahay bal waxa weeyaan baa leedahay taasi waa warciisiya waxaan inoo aan halkii xalay ku joogsanay imaam nawawi raximah llahu tacaala hadalkiisii ee uu bal masalan yidhi tilmaantan ama sifayntan bukhaari lagu sifeeyey biirtifaaci اlmaxali wa taqadum bal marka waa wax la isku waafaqsayo kuwa hore iyo kuwa dambeba ay kuma sifeeyeen welibana waxaa fadligiisa ugu filan dadkan ammaanay martabadiisaa gartay u qiray inuu isagu imaam cilmigan kuba yahay taas iyagu waxa weeye inay yihiinba mashaayikhdiisi iyo mucaasiriintiisii waxaa la yidhaha qaaliban almucaasiratu xijaab mucaasiradu dadkan aqraanta ahaa ee had iyo goor mar wada nool oo kale ruuxa fadligiisa ruuxan mucaasirkiisa uma muuqato mucaasiradu waa xijaab baa la idha xasad baa soo geli dadkii tartan iyo munaafasa xataa haddaanay muuqan kaba dhexeeyo oo kale ruuxan qariinkiisii kan qariinkiisu inuu ka muuqdo waxyaala u qiro qaaliban ma dhacdo waa taas saasaa dhacdaba kolkol iyaga dhibi dhexdooda kaba dhacdo culimadna ay yidhaahaanba kalaamu laqraani yudwaaba dadka iyagu aqraanta laysuma maqlo sababto waa munaafasadan iyo mucaasaradan iyo waxyaalaha kaba imanaya marka laakiin bukhaari oo kale mashaayikhdiisi iyo mucaasiriintiisii bay kuwa fadliga u qireen bal markaa kuwaas maan namaadid kaba soo qaadaynaayoo dadkii ka dambeeyeyba waan iskaba daynaynaa si aan casharkuna inooguba socdo aan una muujino fadligaas kolleyna waa baab aada u waasaca kutubtaan mar xalayna barhkood magacaabayna bal waxa weeyaan wax intan iyo inka badanba way kuba sugan tahay bal markaa in dee aimada qaarkoodna waa kuwa musanafaad u gaaraba dejiyey imaam axmed waa sheekhiisii waana ka weynaa martabadii ilaahay gaadhsiiyena waan ognay imaam axmede ayaa muxuu yihi ma akhrajat khuraasaanu mila moxamed ibni ismaaciila bilaadaas dee barigaa islaamka kuba taalay khuraasaan lama odhan jiray nin moxamed ibnu ismaaciil lamida xaggeeda kamuu imanoo muu soo saarin isxaaq ibnu rahawey imaam axmed xalay waxaan sheegnay kitaabkiisa waxaa kagaba sugan saxiixa bukhaari waa laba meelood baan xalay labada meeloodba raqamkooda aan sheegay laakiin isxaaq ibnu ibraahim uu badsaday oo aad buu ugu soo noqnoqdaa waa sheekhiisii ama sheekhadiisii raggii ugu mudnaabo kaba mid ahaa ayaa isaguna muxuu yihi ogta isagoo yar oo bukhaari yar yahay uktubuu can hada shaab ninkan dhalinyarada ah waa isagoo hadda meel kasta looga imanayo magaciisi iyo aqoontiisi iyo wax kastaaba dee maxal alqaasi wadani gaadhe uu yahay ayuu bukhaari oo yar buu dhahaa ninkan dhalinyarada ah wax ka qorta oo cilmiga ka barta falow kaana fii zamani اlxasani laxtaaja ilayhi الnaasu limacrifatihi biاlxadiiثi wafiqh hadduu joogo maanta waqtigii taabiciinta xasan albasri waqtigiisii hadduu joogo iyadoo raggaasi ay joogaan dee mudnaayo taabiciintaasa xasan iyo ayay dadku aqoontiisa iyo fiqigiisa u baahan lahaayeen waa loo baahan lahaa buu ihi waa hadalkii waana mashaayikdiisii baan wadaa cali ibnu xujri imaam la yidhaha isna mashaayikdiisii kaba mid ahaa ayaa wuxuu yidhaha akhrajat khura khuraasanu alaaatan khuraasaan imaama wara nahrina kuba daro saddex bay soo saartay midna ujeedadu waa saddex imaam oo wax loo dhigaa aan jirin baa jihada kaba yimi saddexdii wuxuu kaba dhigay abu zurca iyo moxamed ibnu ismaaciil iyo darimi cabdullahi ibnu cabdiraxmaan markaasaa muxuu raaciyey wa muxamedun cindii absaruhum wa aclamuhum wa afqahum laakiin ragga waa abu zurca oo kolley xifdigiisa iyo itqaankiisa la ogaa iyo daarimiyo ayuu leeyahay moxamed saddexdooda waa ninka u aqoon badan fiqhi ahaan u badan iyo basar uu cilasha axaadiis iyo umuuraha uba leeyahay moxamed ibnu bashaar oo ka mid a aimadii sagaalka lixdan sheekhe umuhaadkani ay ku kulmeen lixdooduba ay wax ka wada wariyeen oo u sheekha noqday bundaar ayaa wuxuu isna yidhaahaa xufaadu dunya arbaca abu zurcata biray wadaarimiyu bisamarqand wa moxamed ibnu ismaaciil bibukhaara wa muslimu binaysabur intuba tilaabidiisii weeye xufaadda adduunyadu guud ahaan waa afar buu idho abu zurco rayi jooga waa magaaladan loo nisbeeyey isaga iyo abu xaatim iyo rayi kolley markay nisbadii noqotay ayaa si aan nisbadaba ku jirin oo nisbada un la socota ay timo arraaziyu baa la yidhi waayo magaca lama socoto array waxaa lamida magaalada marwo la idhaha culimadan badan ee loo nisbeeyey za aan ku jirin kelimadaa raacda oon qiyaaskii waafaqsanayno almarwaziyu waa tan la yidhaahee rayi kolley waa magaaladan dahraan ee eraan caasimada uba ah ayay qayb kaba mida md kolley iyada imika kuma dhex jirtaa marka hore iyadaa ta muuqatay ahayd dahraadna waxay ahayd un meel raacsan iyadeen bal wuxuu yidhi haddaba abuzurco isagu ra'yi jooga iyo daarimi oo samarqand waa isbigsataan iyaduna moxamed ibn ismaaciil oo bukhaare jooga iyo muslim oo naysaabuur waa raggaasaa xufaad udunya moxamed ibnu nadr abu sahli shaafici ayaa wuxuu yihi isaga kolley waa qaraantiya basre iyo shaam iyo xijaas iyo kuufa intaba waan maray dalab cilmi baan u maray culimadoodiina waan wada arkay raggaas kulamaa jaraa dikru moxamed ibnu ismaaciila fadaluu calaa anfusihim waa isagoo nool isagoo jooga raggii bilaada kuwa noolaaya culimada ahaa basre iyo shaam iyo xijaas iyo kuufa marka haddii la hadal qaado moxamed ibnu ismaaciil naftooda isagay ka fadilayeen isaga ayay u qilayeen imaamnimada cilmigan ibrahim ibn moxamed ibn salaam baa isaguna wuxuu yihi kaana rutuutu min asxaabi اxadiid arutuut nasto kolley waxa weeyaan ibn lacrabila waa aru'asa waa raggii madaxda ee waqtigaas dabaqada dee cilmiga xadiidka imaamyada ku ahaa markaa wuxuu tiriyey saciid ibn abi maryam iyo xajaaj ibnu minhaal iyo ismaaciil ibn abi uways iyo xumaydi nucaym ibnu xamaad intuba waa sheekhyadii bukhaari iyo cadani waa waxa weeye alkhalaal iyo mحamed iبn maymun iyo abi qrayb iyo abi saciid اashaj ibrahim ibn muسe waa rag adigu shaakyadii wada bukhaari ba ama uu la kulmay raggaasi buu yihi yaqduna labi cabdالlahi الbukhaariyi calىa anfusihim fi الnadr والmacrifa abu cabdالlahi الbukhaari bay iska horreysiinayeen waana mashaaikhdiisii cilmi badan uu ka xambaaray markay noqoto aqoon iyo macrifo iyo nadar taas ayay iskaba horreysiinayeen bal marka darimiyo isago sanad ka hor dhintay kana weynaa laakiin xagga kale qariinkiisaba ahaa ayaa wuxuu isaguna yidhaahaa qad ra'aytu اlculamaءa bاlxaramayni wاlxijaasi wالshaami wاlciraaqayn fama ra'aytu fiihim ajmaca min moxamed ibni ismaaciil culimadii labada xaram xijaaz shaam labada ciraaq labada ciraaq markay yidhaahana basre iyo kuufo weeye labadaa magaalo ayaa labada la odhan jira alciraaqayn ee dee markaa maan arag ninka marka la eego cilmiga uu kulansaday ka ajmacsana ama ka ururin iyo ka adigu uga kaamilsan jaanibkaasba weeye waxaanu isagu ka cabiri jiray huwa aclamuna waanu ka weyniyey xagga de ahaan waxoogaa sanadna waa ka hor dhintay huwa aclamuna wa afqahuna wa aqwasuna wa akaruna dalaban isagaa noogu cilmi badan noogu fiqhi ahaan iyo fahm ahaan iyo istimbaad ahaan noogu badan marka la eego aad muquurka lagu muquurayo istimbaadka axkaamta iyo jaanibkaasna isagaa xaggaa noogu xeel dheer nooguna dala badan muslim ibn اlxajaaj oo dee bukhaari gees waxoogaabaa bukhaari toban sanadood buu ka wariyey ama labiyo toban sanadood waxna uu ka wariyey muslim laakiin waa khaarija صaxiixa صaxiixaysa ma dhicin xadiidu bukhaari kama warinayo laakiin waa taas kolley qisooyinkiisa waxbaan soo naqlin doonaa marka dambe gaadho waqtigii mixnadii dambe muslim baa wuxuu yihi ashhadu anahu laysa fi isagoo la hadlaya bukhaari ashhadu anahu laysa fi dunya miluk waxaan caddaynaya qiraya adduunyada inaanu jirin mid kula mida walaa yubqiduka ilaa xaasid ninka dee ninka caynkaasa nacayaana waa xaasidun wax kala ma aha bal waxa wey in la jeclaado dee taas bay ahayde ninka adiga ku naca waa nin xaasida hadal kaluu lahaa isaga iyadoo uu su-aal xadiid weydiiyey xadiidkiina bal intuu ciladiisii u sheegayo waxyaalo ayaa ugu dambeyn wuxuu muslim yihi dacnii uqabl rijlayka ya ustaad اlstaadiina wasayid اlmuxadisiina wadabiib اlxadiidi fii cilali xadiid koley xaggan ku tacalluqsanaa ducadan dee maala khaatibada majeska dhacdo kale ama istikfaartaas buu hadalkoodana soo saaray markaasoo bukhaari ula yimi markaasuu yihi idaa aan lugaa kaa dhunkado ya ustaad اlstaadiina waatuu ka cabiray wasayid اlmuxadisiina wadabiib اlxadiidi fii cilali bal kale waa aqraantii iyo dadkii mucaasiriinta awn waayo cid kalema soo naqlinayno tirmidi baa wuxuu yidhaha raximah llahu tacaala tirmidina waa dadkii laazimay bukhaari cilmi badanna waa ka xambaaray kitaabkiisana ama axaadiidu ka warinaya ha noqoto ama ha noqoto su-aalaha xagga cilasha axaadiida iyo taariikhda iyo waxyaalo uu isagu weydiiye saaltu muxamedan iyo qaala muxamedun iyo baa kitaabkiisa ku badan bal marka waa taas oo qolooyinkan marka la eego kutubtan shan ee isaga markan ka saarno shanta waa ti aan sheegnay markii aan talaamidiisa sheegaynay muslim wax waa ka wariyey tirmidina isaga aad bay daahir u tahay oo khaas buu u ahaayo waa laazimay oo cilmi weyn buu ka faa'iideystay kitaabkiisaba ku dhex sugan nasaa-i waxaan idhi xadiid soom kuba sugan ayaa dikri moxamed ibnu ismaaciil kuba yimi barkood baa nin kale kuba fasiraya laakiin ibnu sunni baa albukhaari yihi bal waa halkaa laakiin kitaab kaleo alkuna wax waa kaga wariya waa sidana wax waa kaga wariya kitaabkaas waa sidana wax kaga wariya ibnu maaja waxaa la arkaa inaanu la kulmin oo dikri ma jiro abi da-uud basre way isku arkeen laakiin dee wuxuu bal maalan ka naqliyey oo uu ka wariyey taa iyadana ma hayno bal waxa weya haddaba tirmidi baa jaanibkaa u badane wuxuu tirmidi yidhaahaa kitaabkiisa cilasha kitaabkiisa lama dbacaysan buu kuba yidhaahaa alcilal sagiir lam ara bilciraaqi walaa bikhuraasana fi macna alcilali wataariikhi wamacrifati اlasaniid aclama min maxamed ibn ismaaciil dadku soo gaadhayna mashaaikhdii bukhaari qeyb badan oo kamida waa soo gaadhay aimada ahaa maan arag buu leeyahy ciraaq iyo khuraasaan toona xagga cilasha axaadiida marka la eego taariikhda marka la eego asaniidda aqoonteeda marka la eego cid ka aqoon badan maxamed ibnu ismaaciil ibnu khuseyman ugu dambaysiinayno isaguna la kulmay ayaa wuxuu yidhahaa waa imaam اla'ima ma ra'aytu taxta adiim الsamaaءi aclaha biاlxadiiثi min maxamed ibn ismaaciil ibnu khuseyma isaguna akaabir waaweyn laba kulmay ayaa wuxuu idhahaa samada inta ka hooseysa waa dhulka kuma arag cid xadiidka uga aqoon badan maxamed ibn ismaaciil bal waxaan leeyahay taasi mashaaikhdii uu bukhaari lahaa iyo dadkii mucaasiriintiisa ahayd waxay ku ammaaneen in yaroo kamida weeye waxaanay taasi ku caddahay inaanu iyaga dadkii mucaasiriintiisa ahaa aanu kamid ahaynba waxa weeye axad ee imaamnimadan xadiid kale anaa kaga horeeya ama kula tartamayaba ninkasaa isaga meel u dhigeen maca mashaayikhdiisii ay uba qireenba ama iyada dadkii intaa ka dambeeyey ammaantoodii dee iyada wax la tirin kara ma aha waa ta aan leenahay kutub dhan iyo waxyaalaha xataa dee waktigiisiyan ka dambeysaba waa laalifay xaafid ibnu xajar baa wuxuu dhaha raximah llahu tacaala muqadimada weeye fatxulbaari markuu ammaanta iyo kuwo kaleba soo arooriyo mashaaikhdii iyo mucaasiriintia ayaa wuxuu idhahaa ama m kibaar mashaayikhi bacdama taqadama min hanaa'i kibaari mashaayikhi caleyh laa yuxtaaju ilaa xikaayati man taahar kol haddaan sheekhadiisii raggoodii waaweynaa inay saa u ammaaneen soo naqlinay looma baahnaba dadkii dambe in iyada ammaantoodii laba sheego mid weeyaane horta dee wax la koobi kara ma aha gees kalena sheekhu muxuu ku cileeyey lianna ulaaika inamaa asnau bima shaahaduu wawasafuu maa calimuu ihi qolooyinka akaabirta mashaayikhdiisu waxay ku ammaanayeen waxay arkeen waa aragti bay ahayd waxay ku sifaynayeen waxay ogaayeen ama dadkii ka dambeeyey ammaantan imaka aan ammaanayno iyo sifadan aan sifaynaynaa waxa weeye waxaan ictimaadsanaa wixii laynoo soo naqliyey maha arag ma aha iyagii waa waxay arkeen oo dareemeen oo taasa ayay ahayde war soo gaadhay uun may ahaynoo markaasuu leeyahy labada maqaamna farqi weyn baa udhexeeyo walaysa alcayaanu kalkhamr kale xadiis baa laftigiisu ahaa laysa almucaayanatu ama laysa alkhabaru kalmucaayana warku la mid ma aha waxaad arkaysa oo kale xadiidkaas waxaa laba socday marka la eego ujeeddada waxa adigu aada maqashay si ay idugu ta'ahuraysay waxaad arkaysaa isku mid maaha way kale xeel dheeriyiinba waxaan dee mushaahadada ayaa ka weyn waxyaalaha kaleo xadiidkaas baa waxaa laba socday nebi muuse calayhi wacalaa nabiyina afdal الsalaatu wasalaam markuu qoomkiisii ka tegay dabadii sii caabudeen dee miicaada rabbi ay sii caabudeen cijrigii oo kale ee ilaahay ku yihi inaa qad fatanaa qowmaka min bacdik waadalahum saamiriy dee isagoo cadhaysan waa soo laabmay alwaaxdiisiina waa iska watay laakiin markii uu soo gaadhay iyagii oo caabudayuu ficlan uu ishii saaray ayaa maxaa dhacday wa alqa alwaaxa waakhada bira'si akhiihi yajuru ilayh waxiduu daadiyay markaasoo kaleo waa dee laysa alkhabaru kalmucaayana waana khabar ilaahay baabu ahaaye laakiin haddana taasha marka wuxuu leeyahay mashaayikhtan iyo mucaasiriintan bal mashaayikhda waa waxay arkeen oo ah wanaag iyo dee aqoon iyo taasay ka warramayaan ama dad kale waran bay ictimaadsadeen marka iyada uma baahnina cid kale soo naqlino bal taas halkaasaan kuba dhaafaynaa imaamku raximah llahu tacaala kolley wuxuu inooga tegey cilmi badan oo ilaa maanta lagu intifaacayo camalkiisna uba socdo markaa fiqrada taa ku xigta waxaan kaba hadlaynaa mualafaadkiisii khaasatan intii madbuucayd iyagoo inaan kutubta sifaynayna magacyadooda u sheegayno imaamku raximah اllahu tacaala ummaddan islaamiga wuxuu ga tegey musanafaatin kaiira oo musanafaat badan oo welibana marka la ego jaruudada iyo diqada iyo qiimaha ay leedahay dee uu heer sare yahay kulansatay cilmigiisii aada u xeesha dheeraa iyo istimbaadaadkiisii iyaduna aada iyo aada u gaayaha badnaaba kulansatay wax dee dadka culimada agtooda laguma yaqaano bal kutubtiisa waxaa kaba mid ah waa intii madbuuc ahayd baan sheegaynaaye aljaamic saxiix waa kitaabkan saxiixu lbukhaari loo yaqaan waa kutub si idhisoo dhanka uguba mashhuur badan isagaana ugu asaxsan dee kutubta oo dhan bacda kitaab illaahi tacaala ee isaga kitaabkaa warkiisa oo dhami iyo ka hadalkiisu ee waxaa labada dersiya inoo dambeeyaaba xaalkiisu isagunbuu kuba wareegi doonaa kitaabka isaga waa inoo iman doonaa biidn illahi tacaala haddii rabbi dhib yareeyo waxaa kutubtiisa kaba mida aladab lmufrad waa kitaab bukhaari raximah llahu tacaala ku ururiyey jumlo badan oo axaadiistii aadaabtiiyo akhlaaqda ah jaamiciisana kamid weeye kitaabuladab laakiin kani waa kitaab dhan oo dee kaa afarlaab kaba badan inta kuba timi laba boqol iyo kontomeeye xadiis weeye oo mukarar u badan kitaabuladab laakiin halkan kun iyo saddex boqol iyo ziyaado ayuu gaadhay aahaarnaha kuba jirtay waana kitaab aada iyo aada u faa'iido badan bal kitaabkaa dabacaad kala duwan le dee sharaxna leh sharaxa fadlulahi samad la yidhaaho kitaabkaasna kamid weeyo kutubta ugu bahma kutub aadaab marka la eegyo akhlaaqna waa kitaab kaba ugu mudan waxaa kutubtiisa kaba mid ah madbuuca maanta ataarikh lkabiir waa kitaab raximah llahu tacaala bukhaari saynu soo maray habeenkii u horeeyey isagoo sideed iyo toban jira waa sideed iyo toban jir markaa uu joogo madiine iyo masjidkii rasuulka ilaahay uu joogo waliba habeenada caddada ayuu dejinayay dee kolley muddo waa laga yaabaa inuu qaatay kitaabkaas ataariikh alkabiiro horeynu markii dalabkiisii uu kaba warramayay siuu ahaa iyo markii hore iyo markuu dambe uu ka soo baxay beledkiisii iyo umuuraha waa taa aynu kuba soo maray waxay aimadu inoo soo naqliyeen kitaabkii dee wuu faafay xayaatadiisii aadna waa looga naqliyey sheekhiisii isxaaq iyadoo mashaayikhdiisi ay nooryiin waayo waa kitaab yari uu ku alifay mashaayikhdiisii markaa isxaaq iyo axmed iyo aimadaasi way noolaayeen isxaaq ibnu rahaweyhi baa amiirkii khuraasaan guud ahaan cabdullaahi ibnu daahir daahiriyadii nimankaa la odhada waa amiirkaas ayuu kitaabku u keeno deetu ku yihi alaa urika sixran de aad buu la yaaba waxa sidan ah e waana nooc hortaa hortii la alifayna ma aha ma ku tusaa amiirow wax sixir laguma taliyo ujeedada dee wax uu tos marka la eego san iyo suu ku alifayo taas iyo isagoo da-daasa iyo umuuraha kaba hadlay waana kitaab weyno kolley la madbaceeyey markii hore hindiya lagu madbaceeyey dee waxyaalo lagaba taswirayna waa jiraayo kolley waa kitaab mutawafira waxaa jira taariikhu lawsad oo uu isagu ku sheegay saxaabadii iyo taabiciintii atbaacdoodii kuwoodii shuhuroobay buu taraajimtooda iyo waqtiyaday dhinteen iyo waxyaalo kuba tacalluqsan buu kitaabkaa kuba sheegaa waxaanu ku tartiibiyey sanadaha macnaa xuruufta mucjamka kuma tartiibsana bal matalan dee sanadii koobaad hadduu soo qaato sida bal matalan kitaabkan dahabiye weyne taariikhdiisa islaamka iyo kitaabkiisan alcibar iyo habkay kuba tartiibsan yihiin ibnu kathiir bidaayihiisa iyo dee kutubtaas ibnu jariir iyo sanadii baa la dhigano wixii dhacayay ee wafayaadkii kamid ah baa lasoo dhiganaya haddaba taasuu ku tartiibsan yahay kolley mar hore waa la madbaceeyey iyadoo lagu madbaceeyey ataariikh asaghiir magacaas ataariikhu saghiira laakiin waa khada siday culimmadu yidhaahaan dee iminkana dabca mala aad loo taxqiijiyo balaa lagu qaatayba risaalo doctoora ayaaba jirte balkaasna waa mid waxaa jira isna taarikh sagiiro isagu saxaabada un ku khaas yeelay ama taraajimtii saxaabada un bal kutubtaasna waa kuwii siibay kaa mid tahay kutubtiisa madbuuca waxaa kaba mida khalqu afcaali lcibaad lalakaai isagu wuxuu kuba magacaabaa araddu cala alqadariya ibnu naasiridiinna araddu cala aljahmiya kuba magacaabaa ibnu naasiridiin imaamkaa la yidhahno kolley kitaab tirjam uu leeyahay madbacaysan oo qolooyinkiina shaamila adeegsada xataa shaamilana way kuba suganto تحفة الأخباaري بترجمة البخاaرية la ydhah kole waxyaalahan wax badan oo kamidana uu kusoo arooriyo walow leeyahay kitaab kaleo افتitاح القاrي oo bukhaarي markuu bilaabayay taasoo iyadana waxyaalo kitaab ku tacaluqsan uu kaba hadlo haddaba isagaa radd calى الjahmiy yidhah waana kitaab maطبوuca adigu waxaa kaloo kamida أجزadaas yaryar ah wadaamadee la madbaceeyey marar rafcu lyadayni fi الsalaaة oo wuxuu soo arooriyey axaadiidtii sugaysay labada gacmood salaada sa ama ha noqoto takbiirada exraamka iyo rukuucda iyo kasoo tooskeeda iyo kuwa sare in loo qaadayo dee wixii baltaa ka duwan ee tilmaamaya inaan gacmaha sare loo qaadayn ama takbiirada dabadeed aan sare loo qaadayna dacfigooduu ku sheegaa waana kitaab kolley dabacaad baa lagu madbuceeye intan ka warhayo oo dee intan arkay baaba horta laba dabca inay kota waan arkay ama wax ka badan be waxaa kaloo kutubta kaba mida madbuuca alqira'atu khalfa alimaam oo isaguna imaamka dabadi qur-aankii la aqriyay bal wixii jaanibkaasa de isagu wuxuu ku tegayaana faatixadii la aqriyay aslan ee bal taas buu kitaab isaguna waa juz uu jaanibka kuba ururiyey waxaa kaloo jirta aducafaa sagiir oo isagana waa la madbaceeyey iyo kitaab kunyooyinka alkunayo laakiin taariikhda weyn akhirkiisa ku madbacaysan bal waa waxyaalihii madbuuc ahaa kolley kutub kaleu leeyaho xaafid ibnu xajar hadyisaariga intana uu kusoo wada arooriyaa bal wuxuu sheegaa hadyisaari dee waan ka tegayaa kutubta ciddii kasii warisayna hadyisaari way kuba sugan tahay kutub kaleo la arko intana riwaayu isagu ulahaa iyo sanad buu ulahaaye laakiin kutub kaleo dee dikrigooda uu yimi oo laakiin la arko aan laba hayn ama taas oo bal masalan kala duwanna waa sheegaayey lakiin bal kutubtiisii madbuuc ahayd waaba taas dee waxaana ugu weynun kitaabkan insha allahu tacaala duruustan baan uga dhigayno muqadimo iyo horlacaan ugaba dhigayno bal taasi waa mualafaadkiisi iyo wixii uu kaba tegey de intoodiina waa madbuuc waana taa laguba intifaacayo uguna wen yahay dee kitaabkaasi uu soo raacana adab lmufradka iyo taariikhdiisaas ay soo raacdo bal sheekha bal xayaatooyinkiisi iyo maarikiisii ugu dambeeyaan maraynaaye saan soo sheegnay muddo dheer ayuu horta isagoo shan iyo toban jirkiisiiba beledkii waa ka soo baxay markii ugu horreeyey uu soo gaadhay baqdaad iyo dhulkaas kolley mala naysaabuur waqtigaas soo gaadhiye waa lixiyo toban jirkiisii baabay noqonaysa laakiin laba boqol iyo sagaalkii buu beledkii ka soo baxay laba boqol iyo tobankiina waabaka xataa sanadaa uu xajayba sidan horeba usoo maray sheekhu raximah llahu tacaala muddo dheer buu dee dhulkaas bilaadii islaamka ee bal in masar ka shaysa ma ogin ama muu teginba waxaa la arkaana cilmigu dee saa inaanu waqtiyadaa kuba ahayn wixii kaba sheysay iyo bilaadii u dhaxaysay oo dhan ba dee waa maray barhkoodna marar kala duwan buu maray waxaana jirtay oo muddadaas dheere uu bilaadaas socday kolkol buu meelo ku raagayey oo magaalada basro oo kale shan sannadood oo isku xigta ayuu degenaayo sanad kastana xajayey kutubtiisana alifaya waa saa uu isagu yidhaaho shan sannadood oo xajka waa tegaya haddana waa kusoo noqonaya xijaas oo kale lix sannadoodoo laakiin la arko inay raxalaad ay u dhaxeeyeen oon mutawaasil ahayn ayuu joogay adigu bal ugu dambeyn laba boqol iyo kontonkii hijirada ayaa waxa uu soo gaadhay oo uu imaamku yimi magaaladii naysaabuur waa laba boqol iyo kontonkii laba boqol iyo sagaalkiibu markii hore galay oo markiisii hore dee bilaadaasuu joogay waa ta aan leenahay shan sanadood markuu basro jooge intaasoo goor baqdaad soo galay kolkol dee waa laamayo khuraasaan iyo dib buu uguba laamayey bilaadii kalena waa tegayey buur iyo banaanba dhulkaa waa maray culimadii mid kastaba halkiisa waa uguba tegayey xijaazna lixdaas sanadood waa joogay sida dee isagaba markaa warkiisii kuba yimi ee ugu dambeyn waxaa dee uu kusoo dambeeyey magaaladii naysaabuur laba boqol iyo kontonkii hijiraday ahayd waktigaas dee waaba nin weyn buu noqday marka hora ilaa lix iyo konton ayuu bal matala nima de waa laba boqol iyo kontonkii hadday tahay ha ilaa lix iyo konton waa noqonaya markii reer naysaabuur dee way ka warhayeen inuu soo socda ee waxa dhacay in dadkii naysaabuur horta waxa weya waa magaalo khuraasaan ku taalla ama kuwoodii ugu mudnayd ilaa imakadana waa eraan xaggeeda bari bay ku taalla magaca naftiisi way xambaarsan tahay lakiin halkan siintun baa shiin ah nayshaabur laba yidhaaho mashad iyo meelaha ayaanay kaba dheerayn oo waa magaalo waana meel dee cilmigu intuu saldhigay in axaadiisuna ay ku xidaysatay iyo asaniidu oo baqdaad waqtigeedii dee laba tartamaysay oo kaleo bal risaalo uu leeyahay imaam dahabi raximah llahu tacaala cunwaankeediiyo waa risaalo yaroo shayiqa waana madbuuc xataa dee haddaan la helin antaredada ruuxii isticmaalaya waa ka helaya iyadoo dee waliba muxaqaqa oo ula bixi kareen alamusaar dawaat laathaar magaalooyinkii aahaarta ujeedada wuxuu tirinayay magaalooyinkii islaamka xadiidka siday ku kala ahaayeen waa magaalooyinkii aahaarta iyo axaadiisa u saaxiibka ah xataa mandiqadeennan xabasho iyo dhulkaas iyo tukruun iyo bilaada waa dikrigeeda waa soo gaadhaayo wadamadu ku tiriyaan xadiisba laga aqoon baljaahilkaasuu kuma tiriyaay markaasaa muxuu yidhaha magaaladaas waa daaru sunnati walcawaali buu ka cabira waa daartii sunnaha daartii taas haddaba magaalada naysaabuur oo dee magaalo taasoo weyna ahayn aadna cilmi ahaan iyo adugu bal markaa taas ayuu soo gaadhay oo dadkeedna markay maqleen istiqbaal aan isagoo kale la arag bay kaba hortageen imaam muslim baa kaba warramayoo joogay oo dadkii ka hor yimina ahaa oo wuxuu idhaahaa lama qadima moxamed ibnu ismaaciila naysabura ma ra'aytu caaliman walaa waaliyan facala bi ahlu naysabura ma facaluu bih markii uu naysabur yimi maan arag nin caalima ama nin waaliya oo madaxa oo reer naysabur ay ku sameeyeen wixii ay isaga bukhaari kuma sameeyeen wuxuu yihi istaqbaluhu min marxalatayn aw halaath waa laba maalin in loo socdo ama saddex baa lagaga sii hortegay waa dadkuna waa dad dee magaaladaba malaa cidimay hadhin imaamkii markaa magaalada ayaa sheekeedi iyo caalimkeedii oo nin jaah iyo magac weyn kuba lahaa ah adugu dabadi aan la hadlin waa maxamed ibnu yaxya dohli ayaa wuxuu yihi majliskiisii isagoo jooga maqlayna sheekhu inuu soo socdo man araada an yastaqbila maxamed bna ismaaciila gadan falyastaqbilu fa inii astaqbilu ninka doonaya berri inuu ka hortago maxamed ibnu ismaaciil ha ka hortago anigu han ka hortegayahay isaga iyo culimadii wadanka oo dhamiba iyo wulaadii iyo dadkii kalebana meel dheer baa lagaga hortegay beledkiibuu soo galay markaasaa markuu beledkii soo galay uu yimi waa laba boqol iyo kontonkii kolleyna waa dee mixnooyinkii baaba waktiyadan ayuu maxamed ibnu yaxya duhli horta waa nin imaama oo bukhaari malaa waxoogaa labaataniyo snoodin ku dhow waa ka wen yahay laakiin dee bukhaari labiyo lixan hadduu ku dhintay isagoo aada buu u cibreeyo laba sanood buu kasii geeri dambeeyey waana nin xaafid ahaa aqoontiisu ay aada iyo aada u sarreysay bal daraquni baa idhaa hadda doonaysa cilmigii selafkii aqoontoodii inaad eegto bal axaadiida zuhri buu ururiyeye iyo si u cileeyey bal taas hala eego adigu bal waxaan leenahay waa nin xaafida oo dabaqada sare xufaadaba ahaa meeshaasna imaamkeeda ayuu naysaabuur iyo bilaadii khuraasaan maaha magac weynna waa kuba lahaa markaasaa uu isagu dee bukhaarina waxwaa ka wariyey isagu naftiisu waxwaa ka maqlaye bukhaarina waxbuu ka wariyey bal imanka kitaabkiisa saxiixa ilaa sida xaaf ibnu xajar taadiib taadiib idhaha afar iyo soddon xadiid oo uu ka wariyey way ku sugan tahay muslimna saasoo kale waaba beledkiisii waana nin ka weynaa oo sodomeeye sunood kaba weyn imaamkaasna ahaa cilmi badan kaba xambaar walow isagu ina aanu markii dambe arrin aan sheegi doono aanu ugaba warin kitaabkiisa aanay wax dhicin haddaba imaamka maxamed ibnu yaxya wuxuu yihi markii la yimi ee uu beledkii soo galay laa tasaluuhu can shay min alkalaami fainahu in ajaaba bikhilaafi ma naxnu fiih waqaca baynana wa baynah washamita bina kulu naasibiyin waraafidiyin wajahmiyin wamurjicin bikhuraasaan wuxuu leeyahy bal wax kalaam ku tacalluqsan waxaa jirtay waktigaa horta aahaarteedna ay qaa'im ahayd fidnadii khalqu lqur'aan waa fidno dhib badan keentay loo dilay intaasba ama ay ama iyagoo xidhan ay kuba dhinteen loo dhibay dad badan siaa imaam axmedyo uguba mudnaayo uguba horeeyo ahaarteedna may hadhin maamuun baa bilaabay maamuun isagoo dee imaam axmedyo waa la qaaday oo halkii uu joogay oo bilaadii faris ahaydba iyadoo loo sii wado ayaa nin imaam axmed la socdayna dhexda uu kuba dhintay imaam axmedna intaanu gaadhin buu isagu dhintay haddana walaalkii muctasim markuu qabtay halkii unbuu kaba waday culimadii baa la imtixaanaya waaba dee meel kastoy tegeen ilaa masr iyo meel kasta waa loo diraya cidoo la imtixaanayaayo ninkii odhan waayo qur-aanku waa makhluuq waa kaa lasoo dhaadhicinayo la xidhayo barhkood la dilay barhkood dee ay ku dhinteen jeelalkii iyagoo sidii ay u xidhnaayeen sida abu yacquub ilbuwaydi tilmiidkii shaaficiya isagoo uyudiisii xidhan baa laga keenay masar oo jeelkii baqdaad iyo almudbiq la geliyo halkaa kuma jireen muddo ilaa uu kuba dhintay isagiyo nuceyb ibnu xamaad iyo ragle bal adigu waa fidno aada iyo aada u dhib badnayd ahaarteedna aanay hadhin ahaar badanna way yeelatay o de bal matalan markii uu muctasim dhintayna waasiq halkii unbuu waday arrinkii unbuu wada de isagu ina muctasim buu ahaa muctasim waa ma'muum walaalkii waa ina haruun rashiid adigu bal waasiq markii uu dhintay dabadeed walaa la yidhaha waqtiyada ugu dambeeyey munaadaro kolley ninkii ina du-aadee waxaan kaba dambeeyey iyo nin iyadoo uu dee quyuudiisa ku xidhaya bilaad dheer lagaba keenay oo bal taasba waxay keentay malaha waqtiyadii ugu horreysay arrintii ay soo qabowdo ama uu isagu kaba joogsaday adigu dhibay oo mutawakil ninkii la odhanayay baa qabto ninkaasaa mixnadii kor yeelay mixnadii iyo dhibtii ma kor yeelay oo taasi waa mutawakil waa intaa saddexaa khaliifo wadu tawakuli ma azkaa min khalifa suyuudi lahaa nadmigiisa dheere uu ku leeyahay maala khulafada tirinteeda markuu kitaabkiisa khulafa alkhulafa ama taarikh lkhulafa dhameeyo bal markaa haddaba mixnadaasa maxay laba timi aathaar badan bay laba timi ruwaadda sufuufteedii aan kaba hadin oo dee bal ciddii iyadoo khalqulqur'aan lahayd markaan iskaba saarno dadkii iyagu adkaystay ee barhkood ay u dhinteen ee la dilay saaina nasri oo kaleo nin lix sandood madaxiisu baqdaad sugnaadaama jirtayoo markii la dila taha waasad ba gacantiisa ku dileen bal markaa iyo taasi ay socotay iyo raggii dee baqday ee cabsi intay timi ajiibay oo kale cabsi baa dee meesha naftoodii bay uga baqdeen waa mudbariin waa mukrahiin kuwa qaarkood ay waaqifo ku magacaabeen oo yihi qur-aanku kalaamullahi ka joogsada wax intaasa inay raaciyaano adigu bal markaa dee dadkii oo dhan markii dambena kolley waxaa yimi dee ruuxii in jaanibkaa kolkol laguma qiimeeyo ama lagu jaraaxeeyo ama taas oo kale wuxuu yihi markaas khilaafkaasna ma ogan yahay ina yaxyaa odhanaya laa tasaluu can shay min alkalaam bukhaari inaha weydiina wax hadal ama kalaamkaa ku tacaluqsanayo masaladan waayo wuxu uhi fainahu ina jaaba bikhilaafi ma naxnu fiihi waqaca baynana wa baynaha haddii san inagu aan qabnayn ictiqaadsane wax ka duwan uu ku jawaabo khilaafkaa dhexdeedna dhacaya khilaafkaasi hadduu dhacana nimankii naasibada la odhanayay iyo raafidadii iyo jahmiyadii iyo murjiadii khuraasaan joogtoo dhami way inagu diganayaano waa laynagu farxi doonaa haddii dhexdeedii taasi dhaco haba weydiinina adigu soo gal meel buu degay dadkiina laysugu yimi oo dadkaa dee ilaa masaafadaa dheer kagaba hor yimi waxay buuxsantay halkii uu degay daar albukhaariyiin iyo suduuxdeediiyo way buuxsaneen maalintii labaad markay tahay ama maalintii saddexaad ee uu yimi ayaa nin kacay wuxuu weydiiyey dhawaaqan qur-aanka lagu dhawaaqayo waana aahaartii mixnadaas kaba timi sa'alahu can ilafdi bilqur'aan dhawaaqan qur-aanka lagu dha qur-aankii makhluuq ma aha de waa kalaamkii ilaahi subxaana wa tacaala haddaba waa dhawaaqan inagaan kuba dhawaaqayno lafdigan taas baa la weydiiyey iminka qisada dee waxun baan eegeynaa mixnadiisi iyo meelaha ayaa waxyaalihii bilaabmay fitan bilaabantay un baan eegeynaa ee umuurahan iyo waxyaalahaas ma ma tatabucayno markaasaa markii hore muu jawaabin waa laga dayn waayey waa ujeedana waa lagaba lahaaye ugu dambeyn baa wuxuu yihi afcaaluna makhluuqat wa alfaaduna min afcaalina inaga ficilkeena aan samaynaynaa waa shay makhluuqa alfaadeenana dee ficilkeenay kaba mid tahay muu odhan lafdii bilqur'aani makhluuq wuu diiday berigii dambada markii arrinta lala soo qaaday taa been baa laiga sheegayaa buu ihi laakiin hadalku waxay ahayd ficilkan dadku ay laba imanayaan wallahu khalaqakum wamaa tafcaluunba wamaa tacmaluun bal waxa weeyaan waa inuu ficilkeenan inagu aan samaynayno waxa weeyaan dee makhluuq weeye alfaaddeedna afcaasheennii bay kaba mid tahay arrinkii baa khilaaf dhaliyey dadkii meesha joogaa barkood yidhaaheen wuxuu yihi lafdii bilqur'aani makhluuq lafdiga iyana qur'aankan aan aqraya ku dhawaaqaya waa makhluuq koona ma odhan oo iyagii baaba dhexdoodii waa sidii uu imaamkaasi ka digaye dhexdoodii iskuba kacay oo khilaaf dhacay oo waaba isku kaceen markaasaa dadkii meesha deganaa xaafada lahaabaa dadkii iskaba saaray arrinku taas bay ahayd kolley fitantii way weynaatayba bal kolleyna dee fitantu waaba sunnat ullahi subxaanahu watacaala fii khalqi ama dadkaa saalixiinta iyo dadka ahlu cilmiga iyo oo fitantu waayo ibtilaa-aadku waa wax iska dhaca kolba ibtiluhu wuxuu noqon karaa nicam ilaahay subxaanahu watacaala ruuxii uba furo oo uu kuba imtixaano si bal loo arko inay kuba shukriyayaan xaqa shukriga iyo in kale kolna balaayooyin iyo dhib iyo waxyaalo kalea laguma imtixaana sidee ay u muuqato sabirkooda iyo ixtisaabkooda ama se dee dunuubtoodii ay galeenba kafaare ay ugaba noqoto ama darajaad waa loogu kor yeelo kolley bukhaarina fitan badan baa soo martay waana ku sabray waa adkaystay oo u ku sabray ixtisaabna waa laba yimi kolley taasba bukhaari markay noqoto waxyaalihii ugu weynaan waxaa kaba mid ahaa ee umuurtan imika inoo soo socoto ah inuu loo qaatayba isagii imaamkaa taas isagu ahaa imaam ahli sunna ee taas ahaa in la yidhiba oo laguma sheegay inuu mubtadic yahay kol hadduu hadalkaa kuba hadlay waa fitantii ayay kaba mid ahayd bal bukhaari laakiin arrintii saa kumay dhammaan beledkii waa joogay isagoo cilmigiina shirinaya ilaa shan sanadood laakiin way adkaatay inuu beledkii sii joogo waayo isaga iyo maxamed ibni yaxya dooli ayaa wax soo kala dhex galeen wax shaa meeshii timi in waxaana isaguna mowqif adagoo salbiyuu joogsaday maxamed ibni yaxya dohli oo waxa uu yihi majliskiisii isagoo jooga alqur'aanu kalaam ullahi gayru makhluuqin waman zacama lafdii bilqur'aani makhluuqun fahuwa mubtadic walaa yujaalas walaa yukalam waman dahaba bacda hada ilaa muxamed ibn ismaaciil fatahimuu fainahu laa yaxduru majlisahu ila man kana calaa madhabi waa arrin kolley mucaasaradan iyo beledkii dee oo lagulaba yimi oo dhici karta dad badani xaggan ay usoo wareegeen iyo ama si ibnu subki dabaqaatu shaaficiya kaba cabiro in janib kolley dee xasankii mucaasaro kaba iman jiray meeshii uu soo galay ee hadalkiisa wuxuu ahaa qur-aanku kalaamkii ilaahay weeyo makhluuq ma dee bukhaarina waa siu lahaaba ruuxa sheegta laftii bilqur'aani makhluuq kolleyna waa laazimkii hadalkiisa bukhaari laftigiisa maahna wuu diidaytaa laakiin waa laazimkii kalaamkiisa de waxaana la idhaha laazim lmadhab laysa bimadhabba oo macnu waa maxay kolley arrinku waa arin ah qur'aankii dee waa taas waa kalaamkii ilaahay waa taa la aqriyaya cala alarsina waa kaa masaaxiifta kuba qoran waa kaa labaha ku xafidan oo waa kalaamulaahi kayru makhluuqine laakiin inaga xarakada carabkeena dhaqdhaqaaqeena waa tuu ujeeday dhawaaqan aan ku dhawaaqayna inaga dhawaaqan nagama soo baxaya dee qur-aankii baan ku dhawaaqayna laakiin qur-aanka naftiisii dee bal maalan lafdigan xarakadeenan iyo afcaasheenan waa tan u lahaa afcaaluna makhluuqa waa hadalka halkan kolley dahabi baa umuurahaas meelo kala duwan oo kitaabkiisa si yaraa kagaba hadla talafufkii iyo wixii lagu dhawaaqayo way kala duwan yihin iyo xarakadan carabka ee dhaqdhaqaaqeenan iyo qoraalkeenan aan qorayna iyo khadkan lagu qorayo iyo dee waa arrimo kale iska noqonayaan waana tay uba jeeday alxaasil wuxuu yihi ninka taa idhaaha waa mubtadica lama fadhiisanayo lamana hadlayo waktigaa dabadiina ninka maxamed ibnu ismaaciil oo taga tuhma isagoo dee ictiqaadkiisa oo kalel ayuubuu lamid yahay oo ninka utagaa waa kaas bal intaa kumuu dayn ee wuxuu leeyahay adiga yaanu nala fadhiisanin majliska iyagana yaanu imanin nin isaga u tegaya heerkaasuu gaadhay dadkiina haybo iyo jalaalo weyn buu beledka ku lahaa magac weynna waa ku leeyahay gees kastaba markaas waa sheekhii wadanka iyo baldee kolley imaan aimadii muslimiinta kamidana weeye taas baa waxay keentay kolley dadkii dee arrinkaas inay ka joogsadaan bukhaari ama imaamkii ay kaba joogsadaan waxaa la yidhaha majliska markaa usaa lahaa waxa fadhiyay dee muslim iyo baa iyaguna joogay markuu yihi ninka isaga u tegaya yaanu majliska iyaga xaadirin muslim baa kacay go-iisii intuu qaatay ayuu kacay waxaana la yidhaha wixii uu kaba qoray oo dhan uu ka qortay dib buu ugu soo diray isagu waana tan uu isagu ugaba daayo uu iska daayay inuu wax ka wariyo axmed ibnu salama nin la yidhaha rafiiqu muslim ayaa isaguna raacay cid kale may raacay dadkiiba majliskiisii way ka go-een waayo waa ninkan jalaaladiisi iyo qabuulkii uu lahaaba taas markay noqotay xaaladu ay saa noqotay baa axmed ibnu salama u ishaaray inuu beledkan dee degitaan uu dega bal dee hadal baa jira laa yusaakinunii fi hada lbaled inuu yihi beledkan ilama deganaanayo kelimadiisna maqbuul bay ahaydba waa kelima la aqbalayo markaasaa deetan wuxuu kulaba taliyey inuu beledkiiskaba tago bukhaari raximah llahu tacaala waa baxay imaamkii masaafadaa dheer aan loo kala hadhinee maraaxishaa lagaga hortegay markuu baxayo waxaan filaya mala axmed ibnu salama baaba sii raacay oo dee sii dhaweeye isaguna de beledkiisa umuu raacayne alxaasil naysabur waa ka tegay isagoo ujeeda halkii uu kuba dhashay iyo bukhaara xaggaas ujeeday bal taasi waa marxaladaa hore markii uu beledkaa ka tegay u kaba baxay bukhaar naysabur isagoo bukhaaro ujeeda ayaa reer bukhaara waxay maqleen so imaatinkiisa iyo inuu soo noqonayo si reer naysabur ay usoo dhaweeyeen oo kalea loo soo dhaweeyey waa la tegay oo masaafo dee iyadu maraaxil may noqone laakiin say dhahaan waa farsakh min albeled waa in kuba dhow dee ilaa shan lix kilomitr kasoo qaad ayaaba lasii sameeyey khaymado ama qibaab lagaba sii taagay caamatu ahlilbeledna way ka hortegeen bal farxaddii laguba farxayaabaa halka dee fuleerayo waxyeeyo lama daadinayne daraahim iyo dananiir baa faraxa bimaqdabihi la daadinaya lacago ayaaba la daadinaya bukhaari u yimi waa beledkiisii mudduu halkaa joogay isagoo cilmigii nashrinaya laakiin de hadday shan iyo kon shan sanadu joogay shan iyo kontonkii ayd kuma raagin iyadane markaasaa maxaa dhacay xasadku waa meel kasta waa jiraa imtixaanka ilaahayna waa jiraaye in isaga iyo amiirkii bukhaara oo khaalid ibn axmed iduhli la odranayay oo axad lumaraa fi lcahdi alcabaasi ayaa waxay dhex mareen kolley waxa dhex marayna wuxuu ahaaba bal markaa imaamka iyo isaga waana sababtii uu bal maalan beledka ugaba tegi doone bal markood baa sabab soo naqliyey inuu maxamed ibnu yaxya aduhli waraaq soo qori uhi waa nin sidaasa oo taase laakiin taasi kollay sanadkeedu inqidaac baa kuma sugane sababta kale culimadu soo naqliyaan halkan unjaaro dee ninkii ugu markaa aqoon badnaa taas taariikhu bukhaare uu sooba naqliyo ayaa waxay ahayd inuu amiirkaasi la odranayay magaca aan sheegnay magaciisii waa ka aan sheegay khaalid ibnu axmed adduhli ayaa bukhaari buu cid usoo diray nin rasuul u soo diray wuxuu weydiistay kitaabkan jaamice uu alifay iyo taariikhda iyo malaa kutubtiisa inuu usoo qaado gurigiisa ugu yimaado si uga dhegaysto oo wuxuu leeyahay u ku yihi anixmil waxa weeye waa isaga hadalkiisii rasuulkii uu soo diray ilaya kitaab aljaamici wataariikh liasmaca minka bukhaari waana dabigii ahlu cilmiga ahaaye ayaa wuxuu ninkii uu soo diray ku yihi inii laa udilu lcilma walaa axmilhu ilaa abwaabi nnaas waayo tan dee imakaba markay adaabta tacliimta iyo kaba hadlayaan aimadu waxay aadaabta ninka caalimkaa kaba dhigaan inaanu cilmigiisan ciddan isaga wax ka aqrisanaysa la doonan uu guryahood iyo meel iyaga u gaaro u khaasa aanu uguba tegin taasoo kale iyagu ha yimaadeen oo taasoo dee kollay mahmaha carbeedoo horena way jirtay waa carab mahmahedi fii beytihi yu'ta alxakam ninka xakamkaa dee dadna la doonayo inuu idin gar noqo idinkala saaro noo kaalay lama yidhaaho gurigiisaa loogu yimaadaa taasoo kale fii beytihi yu'ta alxakam waa ma matal carbeed bal haddaba taasi bal imaam nawowi raximah llahu tacaala tibyaankiisa halkan baan kuba aqrinay ee taas iyabu kaba dira ninkii mucalimkaa iyo taas iyo inaanu kitaabkiisii intuu qaato ula tegin meel loo nisbaynayo ciddan walowkaana amiiran iyo ciddu dooniyo qani haba ahaadee markaasaa muxuu yihi inii laa udilu cilma cilmiga anigu ma dulaynayo walaa axmilu ilaa baab nnaas dadka albaabadooduna uma qaadaye fain kaanat laka ilaa shayin minhu xaajatu faxdur fii masjidii waxa weeye haddii adigu aada xaajo u leeday wax taasoo kale ah oo arintaasa ee masjidkayga kaalay aw fii daari kale dalab labaad oo awlaadiisu inay si gaara ugaba maqlaana waabay soo naqliyaan oo weli maya cilmigu dadku khaas lagama dhiga de waa cilmiga caamkaahun markaasaa wuxuu uhi wain lam yucjibka hada fa inaka sudan haddii dee taasi ay ku cajab geli weydo adigaa madaxdiia sudankii baa te famnacnii min almajlis liyakuuna lii cudru cinda allahi yowma alqiyaama dee haddii adigaa ay taasi ku cajab gelin weydo ii diid majliskan iyo fadhiisigan iyo dersigan aqriayo si aniga ay cudurdaar ilaahay agtiisa igu noqoto cilmiga aan ka joogsaday ay noqoto waa lay diiday waayo liannii laa aktumu lcilma liqowli nabiyi sala allahu calayh wasalam man su-ila can cilmin fakatamahu ljuma bilijaani min annaar bal arrinkaasi oo de waayo rasuulka ilaahay qowlkiisa ninka cilmi la weydiiye qariya xakamo naara lagu xakamaynaya markaa dee adigu idiid haddii kale cilmiga waa nashrinaya arrinkaasaa wuxuu keenay kala fogaan iyo waxsho baynahu wa bayna alamiir waana amiirkii xusaadiina waa joogaan meeshii in hadalkaa horey dee barhkood kama faa'iideysanayaan ee halkaa iyadna laguma ogaa markii haddaba waxshadaasi ay dhacday ayaa dee waxa iskaba jira kolley xasan meel kasta waa jira niman fuqaha ahaa oo dee aan isaga arrintiisa jeclaysanayn iyo imaatinkiisuna way jireen oo dee mutacasibaba ahaa kollay taas oo barhkood magacyadooda ay soo naqliyaan culimadu markaasaa maxaa dhacay inuu amiirkii kaalmaystay qolooyinka mutacasibiinta ahaa sanin xurays ibn abilwarqa la odhanayay oo fuqahadii xanafiyada kaba mid ahaa iyo bal qolooyinkaa uu kaalmaystayoo markaasaa meeshii maxaa dhacay arrinkii hore daysaabuur baa lasoo qaado madhabkiisiyabaa lagaba hadlay iyo taa taasaa markaa maxay keentay de isaguna waa intii waatu adeegsanayo kuwana waa kaalmaystay qolooyinkan dee cilmiga loo nisbaynaye in imaamkii beledkiisii laga saaro haddana arrintaasi ay dhacdo waa da waa labiyo lixdan waa lix iyo kontonkii hijrada waa laba boqol iyo lix iyo kontonkii markaasaa beledkii markii beledkii uu ka baxay waanu habaaray qoladii waxaanay culimadu idhaahaa kutubtaa taraajimtao dhan aynoogu wada sugan hadday tahay dee xaafidkiisa iyo dahabi iyo kuwii kaba horreeyey ibnu kahiir bidaayihiisa iyo dil lagama joogin waxa weeyaan muddadaas dee uu kaba baxay uu habaaray ilaa ay dhacday ama iyadoon bilba kasoo wareegin ayaa amar yimi inuu daahir xaggiisa waa ninkii xukumayay khuraasaan oo uu hoos imanayey ama dee naysaabuur xukumayay ibnu daahir in ninkan la qabto oo magaaladaba dhex mariyo iyadoo la fadeexaynayo dameer inta la saaray ama dameerba mulkigiisii sidaasuu kuba suulay oo markii dambena waa la qaado la dhaadhiciyey baqdaad baaba loo dhaadhiciyey ilaa u dhintay dee maha qadiyadan waa ciqaabtii ilaahay tan kuba ciqaabay waxaa la arkaa sabab kalaabay tani ahayde lakin waa ciqaabtii ilaahay kuba ciqaabayba taasba aya ayayba ahayd oo xaakim baa wuxuu sheegaa raximah llahu tacaala xaakim ayaa wuxuu dhaha ninkanin isagoo ka hadlaya ninkanin bukhaare marka la eego raad fiican buu kuba lahaa ninkan amiirka ahaa dhammaanna way wada fiicnayd ilaa mawjadat mawjidatahu cala lbukhaariyi fainaha zalla wasababu lizawaali milki arrinkan cadhadan uu cadhooday dee uu markii dambena qaraaradka caynkaasa qaatay bukhaariye sabab u noqotayba zawaalka mulkigiisa mooye laakiin kollay nin waxyaalo fiican qabtay buu ahaa arrintu taas may noqona qolooyinkii u kaalmeeyey oo dhan ee isaga u kaalmeeyey oo dhanna ilaahay subxaana watacaala ama awlaadoodii ha noqoto ama waxyaale ibtilo waaweyn buu ku imtixaanayba bukhaari adigu beledkii ka bax wuxuu baxay beled lagu magacaabo ama qaryo khartank waxay ku dhowdahay aada bay uga durugsantahay markaa bukhaari oo samarqand magaaladan laba yidhaaho ayay kuba dhaweydo malaa ilaa laba farsakh u jirtay dad buu ku degay qaraabadiisii ahayd oo halkaa deganaa ilaahay baan u baryay siay aimadu yidhaahaan iyadoo malaha samarqande looba yeedhay oo inuu halkaasoo uu kor doonay inuu raaxiladiisii loo ama dee loo loo diyaariyey uu qofkiisii gashaday si u socdo haddana kama joogsaday bal adigu ilaahay buu baryey inuu dee xaggiisa uba qibdoodo markii fitantan uu arkay waayo diintiisa uba baqday fitantaasaa timi waxaana waa xasadkaa iyo umuurahaasun baabay ahayd ibnu kahiir baa wuxuu soo naqliyaa markuu halkan sheegaya ducadiisa iyo uu ilaahay baryay iyadoo nahyi yimi inaanu ruuxu geeri aanu ilaahay weydiisan mur kuba yimi daraaddeed xadiidkii ahaa tirmidi ay wariyeen waida aradta biqowmin fitnatan fatawafanaa ilayka kayra maftuuniin haddaad dad fitno la doonto ilaahw ruuxda yada qabo anagoo fitnadaa ka badbaadnayo bal markaa taas bay ahayd markaas taas buu ilaahay baryey ilaahayna subxaana watacaala ducadiisii waa aqbalay oo uu dhintay imaamkii qaryada aan sheegay inuu ku dhintay khartank geeridiisna waxay habeen ciidulfitri salaadii cishaaye waqtiyadaa salaadii cishaaye habeenkuna sabti buu ahaa laba boqol iyo lix iyo kontonkii hijrada maalintii ciidulfitriga ahayd salaadii duhur dabadeedna waa la aasay isagoo labiyo lixdan sanadoodna mala ayaama ay uga dhiman yihiin labiyo lixdan jir buu ahaa ayaamo yarun baaba kaba dhinna marka la eego ee bal imaamkii waktigaas iyo halkaasuu kuba dhintay waxay sheegaan qolooyinkii soo tarjameeyey o dhan siira aclaam nubala way ku sugantahay iyo qolooyin ka horeeyey ibnu kahiir bidaayihiisa xaafid ibnu xajar muqadimadiisa iyo kutubtan kale uu kuba leeyahay in markii la aasay qabrigiisii ur aada iyo aada u udgoon oo miskigaba kaba udgoon lagaba uriyey waliba urtaasi ayaama socotay taas in isaga xaafid ma soo naqlinayan laakiin labada kale waa dahabi iyo ibnu kahiir iyo waxay soo naqliyaan in intaa dabadeedna daama daalika ayaamane la arkayey tiirar oo kale wax ah macnaa nuur cadoo saro u baxayo oo bixidaai qabri ay kaba muuqato de waa karaamo uun iyo ilaahay subxaana watacaala wixii uu si waafajiyey dee aahaarteedii iyo baljazaheedii bay kaba mid ahayd bal markaa ibnu kahiir ba wuxuu dhaha raximah llahu tacaala markuu tarjamadiisa dhamaynayo waqad taraka raximah llahu tacaala bacdahu cilma naafica lijamiici lmuslimiin ma dhiman bukhaari waa taan imakaba kaba waramayno malaayina almuslimiin qalbigooda uu kuma sugan yahay iyo malyaarabo markaasaa wuxuu ka tegey dabadi cilmi naafico muslimiintii oo dhan ba ay ku intifaacayaan facamaluhu fiihi lam yanqadic marka camalkiisi ma go-in bukhaari camalkiisi ma dhamaan bal huwa mawsuulu bima astaahu min aلصaalixaati fi اlxayaa waanu balmeo camalkaa xidhiidhsan weeye oo waxaan uu qabtay intii uu noolaa qabtaybe ka hadhay ayaabu u xidhiidhsan yahay markaasuu soo qaada xadiidkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh saxiixa muslim kuma sugnaa idaa maata bnu aadama inqadaca camaluhu ila min halaaثin oo maxay ah min cilmi yuntafacu bih de waa cilmikii ugu weynaa waa taas kitaabkiisii iyo isagii iyo bal maalan oo taa ila qiyaami saaca laguma intifaacaya camal aan kala go-a lahayn oon dhamayn lahayn mooye saasay ku dhamaatay noloshii imaamkaasi laakiin dikrigiisi waa kaa baaqiga ah walaqad axsana man qaal qad maata qowm wamaa maatat makaarimuhum wacaasha qowm wahum fi nnaasi amwaatu ku kalena muxuu yihi akhulcilmi xayun khaalidun bacda mowtihim wausaaluhu taxta turaabi ramiimu waduljahli mayitun wahuwa maashin cala ahara yudanu min alaxyaai wahuwa cadiimun taqabala allahu biraxmatih ilaahay subxaana watacaala naxariistiisii ha ku galeeyo maawihiisana ha kaa dhigoba alfirdows alaclaa maca nabiyiin bal taas inagana ilaahay subxaana watacaala dadkaas waxweyn aan soo tirinay iyo taase ahlu khayrkaa bal dariiqoodii allahayna mariyo wixii uu karsiye waafajiyey waxaan ka baraynaa iyaduna inuu ilaahay ina karsiye bal wax kamida haddaynaan halkaaba gaadhin acmaasheenna inagaba aqbalo ba markaa tarjamadii sheekhu halkaasa inooguma dhamaatay laba habeen baan silaaway qaadan de haddana weliba waa khulaaso waxaasi waa tan saddex habeen naguma qaadatay kama badin inta dambe labada habeenee dambe insha allah labada habeenee inoo dambeeyo dee habeen dambe iyo habeenka sabtun bay noqon biidn illahi tacaala bal waa kitaabkan aan doonayna inaan bilowno kutubtii uu inoogaba tegayna kii ugu ahamsanaa ah kutubtao dhanna bacda kitaabillahi ka ugu ansaxsana manhajkiisa iyo guud ahaan waxyaalo kuba tacalluqsan iyo diraasaad xawlo ayaa labada habeen insha allahu tacaala bal ku eegi doonaa wixii ilaahay nagaba karsiiyo caawana halkaasi inooguma sheegaya wallah subxaana watacaala aclaa aclam